barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysaa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba qaar ka mid a efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa sabti sagaaliyo tobanka bisha may sanadka labada kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan wadanjir idinkaga daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada dhegaystayaal aan idinku hayno idaacadda duhurnimo eed ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadla ah ee madasha dhallinyarada oo aanu toddobaadkan kaga hadli doonno dilalka dhallinyarada soomaalida ah ee magaalada colombos ee gobolka ohio ee dalka maraykanka runtii arrintan waa arin aad iyo aad u weyn arrintan waana arin aniga laftirkayga alla raxmo wiilaan aqaani baa sanadka hore geeriyooday waan soo xasuustaa taxsidii iyo geeridii iyo duugii waan aaday markaas wallaahi hadda waxa colombes haysata runtii wax colombes qaarahan annaka besnesta ma aha khasiidooyinka nebi ammaanka ah yaanan iyagana ka marnayn barnaamijkeenna
dabcan sidoo kale dhegaystayaal waxa aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaarahaasi eeshe marka hore ku soo dhowaada warkii dunida saraakiisha gobolka texas ee dalka maraykanka ayaa dacwad ku oogay nin toddobiyo toban jir ah oo toogasho ku dilay toban qof oo badankooda ay ahaayeen arday kuwaasoo ka tirsanaa dugsiga santafi ee gobolkaasi texas ardayda ayaa sheegay in ninkan hubaysnaa ay boolisku aqoonsadeen inuu ahaa dimitrios bagriots kaasi oo rasaas dugsiga la beegsaday siddeedii subaxnimo ee jimcihii dugsigaasi santavi ee gobolkaasi texas gudoomiyaha gobolkaasi greg abbott ayaa sheegay in boolisku ay walxaa qarxaa sidoo kale ka heleen ninkan eedaysanaha ah gurigiisa gaadhigiisa iyo weliba sidoo oo kale agagaarka dugsiga uu toogashada ka sameeyey gudoomiye aboot ayaa sheegay in hadda ninkaasi dacweysana ah ee gacantooda ku jira uu ku tala gashanaa inuu weerarka kadib istilo isaga oo markii dambe la qabtay booliska u sheegay inay arrintaasi suurtogeli weyday waxaana intaasi ku daray gudoomiyuhu in laba qori lala beegsaday amaba lagu fuliyo weerarkaasi kuwaasoo u lahaa ninka weerarka geystay aabihii hase yeeshee ilaa hadda ma cadda in aabihii uu ka warhayay qaadashada wiilkiisa qoryahaasi guddiga doorashooyinka ee ciraaq ayaa maanta shaaciyey in dhinaca uu hogaamiyo wadaadka shiicada ah ee muqhtadar al sadar ay ku guulaysteen kuraasta ugu badan ee baarlamaanka dalkaasi wadaadkan ayaa aad ula dagaalamay ciidamada maraykanka kadib burburkii dowladdii ciraaq ee uu hogaaminayey saadaam xuseen horaantii labadi kun al sadar oo isbahaysi la sameeyey xisbiga komuniistaha ee ciraaq ayaa ku guulaystay konton iyo afar kursi isbahaysiga ku xiga ayaa ku guulaystay toddobiyo afartan kursi halka isbahaysiga guusha ee uu hogaamiyey ra-iisul wasaaraha ciraaqna ay heleen labiyo afartan kursi wadaadka muqhtadar al sadar ayaan isagu u tartamin xildhibaannimo sidaas darteedna ma noqon karo ra-iisul wasaare balse awoodda hogaamiyenimo ee xisbiga ayuu saameyn badan ku helayaa waxaa uuna kaalin weyn ka qaadan doonaa go'aamada waaweyn oo dhan sida soo dhisidda dowladda ciraaq wasiirka difaaca ee maraykanka jim mattis ayaa horaantii toddobaadkan shaaciyey in maraykanku taageersan yahay go'aanka codka dadka ciraaqiyiinta ah inkasta oo ay la yaab ku noqotay guusha kooxda muqhtadar al sadar
duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal mar kale ayaan leenahay meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii toddobaadla ah ee maalin kasta oo sabtiya duhurnimada xilligan oo kale aada naga dhegaysan jirteen waxaa barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaana toddobaadkan inoo haysa islamarkaana inoo soo diyaarisay sahra cabdi axmed
inta wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo asbuucan marti uu noogu yahay xamse cabdisalaan axmed shabeel oo ah wiil hogaamiyaasha dhallinyarada soomaalida ee jaamacadda ohio state university ka mid a xamse oo ah koob iyo labaatan sano jir ku dhashay kuna barbaaray qurbaha waxna ku soo bartay ayaa waxa uu la socdaa marxaladda waddanka soomaaliya uu marayo oo uu arko in dhallinyaradu ay yihiin kuwii samata bixin lahaa xamse oo nagu soo booqday daartani v o e da ee magaaladan washington wuxuu iiga waramay dilalka dhallinyarada magaalada colombos ee gobolka ohio iyo magaalooyin dhowra oo ku yaala waqooyiga americo kuwaasi oo walaac weyn ku abuuray dhallinyarada wuxuu ii sheegay intii aan barnaamijkan waraysiga kula yeelanayay in dhallinyaro asaga saaxiibadiis ahaa lagu dilay ohio kuwaasi oo duugtooda uu ka qayb galay xamse kusoo dhawow bal ugu horreyntii v o a washington iyo barnaamijka madasha dhallinyarada aad ayaan ugu faraxsanayna halkan kugu soo dhaweeyo mahadsanid inaad maasha ka socodsuumteen hadda waxaan ahay arday dhigta jaamacadda the ohio state university qaar ahaan the john glenn college of public affairs hadda waxaan baranayaa arrimaha bulshadda iyo ganacsi markaas hadda alxamdulilah markaan qabanjabiye waxaan rajeynayaa inaan shaqo bilaabo ku saabsan ururka soomaaliyeed ama ha noqoto ururka colomistegan ama ino qaaradda laakiin meel kasta soomaalida joogda waxaan rabaa somehow to be involved insha allah waa gartay bal waxaad iga warantaa xamse waxyaabaha maankaa ka guuxaya arday baa tahay intaad kusoo kortay qurbaad ku dhalatay ku kortay wakhtigaaga intiisa badan aad ku qaatay dhallinyarana waa tahay maskaxdaada maxaa ku jiro waxaad arkaysaa alxamdullah hadda columbus baan kusoo barbaaray columbus bereerkay degan yihiin markaas waxaad arkaysaa ciyaal sidoo kale oo markaas almost their entire lives degan columbus oo runtii dareemaya soomaalinimo oo runtii aad iyo aad u fahmaya inay yihiin dad soomaali sababtaa saasuu leeyahay waxaa waaye hadda insha alla anigu waxaan rajeynayaa ama maanta ha noqoto ama beri ha noqoto markaan awoodaya inaan inaan ino inaan dadkayga u shaqeeyo sababtan saas ku leeyahay runtii ani hami waxaan u leeyahay runtiina hadda ma garanayay laakiin wilaygana waan lahaa hamigan inaan inaan inaan soomaaliya aado ama inaan halkan inaan wax ka qabto laakiin runtii waxaaso dhan it starts
waa gartay waa gartay marka waxaan u gartay inaad leedahay magaalo sida colombos oo kaleeta ayaa qofkii jooga hamigaas uu ku dhalan karaa in asoo qurbo ku dhashay qurbo ku weynaada haddana soomaaliya weligiis uusa arkin inuu maanka ku hayo inuu wax ka qabto ama wax u qabto dadka waa gartay xamse bal waxaad iga warantaa wiil aad u dhalinyar ayaa tahay dhowaan waxaad ka degtay ood ahayd madaxweynaha dhalinyarada soomaaliyeed ee jaamacadda ohio state universityga bal waxaad iga warantaa marka aragti ahaan ardayda jaamacadda dhigata ee adigoo kaleeta ama da-aadahaaga oo kaleeta ah sidee ayay ugu xiran yihiin waddankii waxaad arkaysaa again ciyaal badan inta badanna waa dumarka waa hablaha runtii waxaa maasha kala wada ama ha noqoto iskuulka ama ha noqoto xataa reerka qoyska marka la eega waa dumarka maasha wax kala wada so alxamdulilah aniga hadda laba sana ama sax sana baan ku jiray urarka soomaaliyeed iyo alxamdulilah hablo badan baan la shaqaynayey oo hoosha si fiican u kala wadaa alxamdulilah jaamacadda waxaan dhex galay like waxaan i really yani got involved with the organization markaan ku jira high school markaas waxaan ahaa high school senior um, uh, high school maan qalin jibinin markaas um, aniga iyo wiilasha saaxiibayaashayda uh, waan aadi jirnay uh, wax la samayn jiray um, daanto baa la ciyaari jiray iyo um, dad wax soo bartaa la keeni jiray oo yani ka, ka, ka hadla um, waxa runtii uh, you know, waxaa ururka soomaalida runtii dhibaysa markaas waxaan soo xusustaa xataa aniga i was 2013kii waxaan ahaa um, high school senior madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamed mudane xasan sheekh maxamed baa xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud ha baa imid jaamacadda markaas waan soo xusustaa isir hooya aabo waa si kaasoo dhacday maanta iskuul ma aadayay maxaa dhacay jaamacaddaan aadayaa madaxweynaha soomaaliya joogo waan baryey hooyo han aado aabo han aado waryaa waxaas naga tag xamse jaamacada ma dhigatida high school baad aaday iskuulka aad baa lagu yiri marka laakiin that was my first um, my first interaction with um, ururka uh, ururka ardayda soomaaliyeed oo jaamacadda markaas alxamdulillah markaan jaamacadda bilaabay sanadkii ku horeysay jaamacaddan la qabsanay sanadkii labaad baan baan runtii galay um, and again alxamdulillah um, dad badan baa joogay oo aniga iga horeeyey um, kow aan soo magac dhiga mushtaaq ducaale oo ciidan lafirkeed ee reer hilyad maasha anigu soo barbaaray maxaa dihi jiray ciidan sanad kasta ciidan madaxweyne ahayd runtii ciidan markaas maasha yani bartay jaamacadda i bartay waxay ku fiicneed waxaad arkaysay ciyaal badan soomaaliyeed oo arday ah oo jaamacadda fahmaynin waa taqaanaa ah, dadkeena dadkana qurbaha ku nool ah, dad badan baa jira oo waalidkooda iyo adeeryaashooda jaamacadda meen soo arkay ana- anaka kugu horeyno so markaas waxaad arkaysaa alxamdulilah ah, rag iyo dumar oo ardayda oo ku- ku gacan qabanaya oo kule walaal anaa ku caawinayo waana runtii waana wax waa oo garta soomaalinimada ku fiican tahay way xamso taas markaan kasoo tagno haye bal waxaad iga warantaa dhinaca kale gobolka aad ka timid ee ohio ha magaalada colombos gartay dhalinyarada yaryarka ee adigoo kaleeta ee jaamacadaha ka baxay Ah.
ama qaar aan iskuullada dhiganoo xataa drop ah, ka- macnaha wadi waayo waxbarashadii ka saaqiday haye waxaa jirta isdilka dhexdooda probleemka hadda wixii ugu dambeeyey meelaha ugu daranoo laga qaylinaya ayay ka mid tahay colombos ohio gartay bal waxaa iiga warantaa marka maxaa caqabadaha intaan la eg ku heeray magaalada walaahi runtii arrintan waa arrin aad iyo aad u weyn arrintan waana arrin aniga laftirkeyga runtii ma umoodin inaan yani inaan waay arag ahay inaan runtii inaan soo arkay alla yara- i- i raxmo ah, wiilaan aqaani baa sanadka hore geeriyooday Am, waan soo xasuustaa tacsidu- tacsidii iyo geeridii iyo duugii waan aaday Am, markaas walaahi hadda waxa columbus haysato runtii wax columbus ah, qaar ahaan anaka besnaysta ma aha waa wax si- waxay siyaaro soo aragtay oo waxay toronto soo aragtay Ah, runt am, in hadda markaan saan kulahay ma ma- ma kaajooday yani meel xun Em, eh, laakiin wax am, wiilashan isdilaya iyo dadkan isdilaya dad dad badan am, baa magaalayaal badan baa saan soo maray Mhm.
columbusna were subsequently yani waan waan ku xignaa sababtan saas ku leeyahay waxa waayo am, runtii waxaan ka cabsoonaya dadka ama soomaali ahaan anagoo columbus degan ama virginia inaan niyadda in- in- jebino in- inaan iska jibino alxamdulilah waxaa jira um, dhalinyaro badan oo howl badan oo fiican oo qabanayo laakiin meesha dhibaato ka jirta wax fiicanoo badanna way jiraan waay marka Ah.
ma waxaad leedahay in dhalinyarada dhidhimanaysa ama isdilayso waxaa ka badan kuwa wax baranaya oo wadanka iyo deegaanka Barabaya.
iyo dadka wax u taraayo ha waayahay iyo haddan eh, in yaraan ku daro haye um, toronto waad aragtaa seattlena waad aragtaa minnesotana waad aragtaa maga- magaalayaal badan ay soomaalida ku nool yihiin ah, dhibaatadan ama drug ha noqoto ama ha noqoto um, you know wiilal isdilay way ka jirtaa Mhm.
iyo runtii waa taqaanaa dadka soomaaliyeed ah, af ingiriiska wiise resilient waa dad wax dad soo maray adkeysi badan ha haye and it's- runtii siday la tahay waa- we can overcome it um, and insha allah we, we have good leadership in, in columbus and we have good leadership in our communities hogaamiyaal fiican oo dhinaca bulshada colombos ayaa Ahaa.
jira waayahay oo masaajidayaasha iyo runtii ka fikirayo ah, ard- you know, dhalinyarada iyo wiilasha sidaas oo kale waayahay bal waxaad iga warantaa marka xamso marka taas laga soo tago maxay kula tahay in dhalinyarada caqabadaha haysto ee wax looga qaban karo way out ma jira oo adinka laftirkiina xataa dhalinyarada yarar ee waxbarta adigoo kaleeto jaamacadaha ka baxay ma jira hab aad ku fikiraysaan si aad u caawisaan dhalinyaradaas eh, suuqa galay oo isdilayo ha ha again su-aasha waa su-aal aad iyo aad u fiican um, hadda um, ururka ardada soomaaliyeed um, runtii focuskana waxa waayo um, inaan jaamacadda iyo ardada ajnabiga oo jaamacadda jooga inaan dhaqan ka barno kow dhaqanka soomaaliyeed inaan barno laba waxaan rabnaa anaka inaan iscaawino hadda insha allah waan isku daynaa inaan magaalada inaan dhex galna inaan masaajiyaasha inaan caawina in runtii ha- hami waan u leenahay waan rabnaa laakiin runtii dhaqaale ma heena dadna ma heena arday baan nahay runtii ani siday la tahay iyo dad badan baa baanumooda baa ila raacsan fikraddan runtii waxaa loo baahan yahay um, inay waalidiinta iyo dadka naga waaweyn inay gacmahooda furaan waxaan aniga soo arkay oo ay wiil maashin kusoo barbaaray waxa waayo um, waxaad arkaysaa wiilal ah, inta badan waa wiilal sax oo markay nolosha ka dhacaan waxaad arkaysaa albaabka waa laga xirayaa meesha laga rabay albaabkana loo furo oo laga dhaweeyo.
saaro dhibka hadda waxaad arkaysaa wiilal badan isku dayaya inay nolosha ku soo noqdaan meesha laga rabay inaa la caawiyo albaabka waa lagu xirayaa anakoo dhalinyaro xataa waan Ha.
ka wada hadalnay iyo alxamdulilah jaamacad saas bay ku fiican tahay um, ama ha noqoto waxa halkan columbus naga haysta ama ha noqoto siyaasad ama ha noqoto xataa wax yare ciyaal ka sheekaysta waan ka sheekaysanaa qolweyn waan ku wada imaana waan sheekaysanaa iyo arrintan waan ka sheekaysanay so wa- hadda waxaan ka bilaabanaa anaka arday ahaan haddaad aragtid wiilaad dugsi la dhigan jirtay ama wiilaad dariska la ahayd halkaas ka bilow la saaxiibo la sheekee laakiin runtii waxaa laga rabaa waalidiinta inay fikraddan cusub inay iyaga xataa laftirkooda inay inay isticmaalaan iyo hadda rajo waan u leeyahay um, inaan runtii wax ka qaban karna laakiin waqti bay qaadanaysaa iyo waxaa loo baahan yahay ina waalidiinta iyo ina ardayda iyo dhalinyarada isla shaqeeyaan sax and yacni as a community urur ahaan inaan isku wada imaano aan collectively hal si wada jira exactly ha waa tahay En, adinka dhalinyarada maxaad ku tala jirtaan so hadda 2017kii shirkii koowaad baan bilownay waxaa lagu qabtay shirkan um, columbus ohio waxaa isku wada imaaday labaiyo toban school oo canada iyo maraykanka markaas alxamdulillah shirka si fiican buu kala dhacay waxaa isku wada imaaday um, kuwa oo podcast ka qabta toronto sheeko sheeko um, iyo xataa waxaa soo uh, waxaa waxaa imid um, mudane abubakar armaan oo ka wada hadlayey um, dhalinyaradu waxay qurbaha ka qaban karaan markaas alxamdulilah sanadkii labaad oo sanadkan seattle baan shirka ku qabanay waxaan ku qabanay um, jaamacadda university of washington seattle um, alxamdulilah next yearna sh- shirka waxaan ku qabanaynaa uh, toronto canada um, markaas insha allah waxaan rajeynayaa soomaalida dhegeysanaysa meel kastay joogaan hadday karayaan uh, ama dhaqaalo ha noqoto ama ha noqoto xataa dadka inay u- u- wada sheegaan runtii in, in english you say potential potential badan baan wax leenahay muhiim ah, waxaa idinku jiro en, en, en, muhiim idin ah inaad qabataan ayaa idinku jiro Ha.
hami ayaad leedihiin Hami waay.
baan leenahay ha waa gartay En, dhalinyaraad tahay gartay qurbaad ku dhalatay qurbaad ku kortay soomaaliya maada arkin haye maraan wada sheekaysana waxaa ii sheegtay inaad siyaasadda jeceshaha xataa inaad barato haye kasakoo dhaqaalaha iyo dhinaca maaragta waxaa kaleeto hadda aad baranaysid haye waxaa iiga warantaa marka maxaa kugu dhaliya inaad barato dhinaca siyaasadana oo aad markaad tahay qof soomaaliya oo ku koray ah, qurbaha markaad tv-ga daa- daartid ama markaad internetka geshid waxaad arkaysaa soomaaliya oo ama ha noqoto filin ama ha noqoto news oo wax looga soo daanaya markaas anigoo wiil yar ah waan su-aashan isweydiiyey xamso runtii yani ama dhaqanka ama taariikhda soomaaliya maxay ahaan jirtay su-aashana waa su-aal dad badanoo maraykan ku koray ama qurba ay isweydiiyaan markaas um, halkaas baan ka bilaabay iyo runtii jaceelka iyo hamiga aan u leeyahay waxay ku bilaabatay meel anigoo waxna aqaanin Ma- runtii baan aqaanin i didn't know um, kabacdi um, hooyo iyo awoowe iyo aa- aabe iyo abti baan weydiin jiray hooyo halkeed kuul ka dhigatay halka ku- you know where were you born um, beled xaawa haa um, hooyo beled xaawa kabacdi halkeed aaday halkeed iskuul ku dhigatay aabo halkeed jaamacad ku dhigatay aabo magaaladan maad aaday alxamdulilah anigu waan waan dhib badnaa markaan yaray ilaa hadda waan dhib badanahay hooyey aaba markaas baan weydiiyaa xataa alxamdulilah anigoo shaqo jooga haddaan kelmad soomaaliya arko aan- aan garanayn aaba waan wici misfere moder aaba maxaa way kelmadan laakiin runtii um, hamigan wuxuu ku bilaabday um, qof waxna yaqaanin tusaale ahaan um, waa waa qof magaalo jooga maanta sideedoo kale markaan markaan caasimadda imaanayay tareenkan ka soo degay ha waxna maan garanaynin telefonkaygaan fiirinayay laakiin runtii hami baan u lahaa inaan inaan buildingan imaado waa gartay anigana in the same way maraykankan joogaa waaye soomaaligan wilayga maan aadin wilaygan maan arkin laakiin runtii hami baan u leeyahay waan waxaan aqaanin laakiin still wadnahayga iyo niyaddeeda ku- waa aa- gartay iyo kliyaygana miihi ciyaal badan iyo arday badan baa jirta oo runtii sidan ah, runtii jecelkan le Um, dhinaca markii la fiiriyo heesaha iyo en, dhaqamada ciyaaraha iyo Haye.
waxaad isku fiicantiin ma jirtaa oo dhegaysato ama aad ka qayb gasho xataa maadaama Haye.
aad xataa madaxweynaha dhalinyarada jaamacadda ohio state university-ga aad soo Haye.
ahayd xataa I have a funny story for you so Haye.
um, so uh, ururka ardayda soomaaliyeed ohio state caan waxaan ku nahay iyo kuwiina hadda dhegeysanaya haddaad youtube dhex geshiin waxaad hoosgelin kartiin s s a um, osu taste of osu marka s s a osu markaad youtube gelisa markiiba ku soo baxaysaa markaas sanad kasta february jaamacadda waxay sameysaa waxay isku keentaa all the different organizations oo ajnabiga waxaa isku keenay indhayarka carabta mexicaanka xataa irishka frenchka wax dhammaan baa la isku keenaya waxaa leeyahay "Haya, dhaqankiina soo banaan haye Dheg- su- dhaqanka natusa Mm.
cuntaa la kariyaa dhar baa la soo xirtaa markaas danceka la sameeyaa haye markaas 2014ka ah, waan sameynay markaas yani it became viral youtube baa la geliyey facebook baa la geliyey ah, iyo sanadkas kabacdi 2015ka 16ka 17ka sanadkasta daantaan sameynaa daantada way kala duwan tahay haye waxaa jirta daantada rasmiga haye dan waxaa jirta ta- ta cusub haye calaanta la soo baxay haye adig taa ku fiicanta marka aniga runtii dirgax taas baan aad iyo aad u wax yar jeclahay j- ma ii qaadi kartaa Ah, maya maya maya
laakiin waad ciyaari kartaa haddii la Aha.
shido ها لكن آه، آه، أنا أحنا شعلها آم، قضية قلنشو ديشا لكن أما هنقطة قاردة أما هنقطة قربها آه، سومالي ملكسي degan yihiin waxaad arkaysaa dhalinyaro badan oo raba inay ururkooda iyo dadkooda iyo bulshada inay wax u qabtaan laakiin waxaad arkaysaa um, inta badan waalidiin badan way jiraan iyo dad naga waaweyn oo na caawiyo laakiin runtii waxaa loo baahan yahay inaa xil la saaro inaa inaa runtii community ahaan aan isku wada imaano aan and we have to say hey maxaan ah, dhallinyarada maxaan ardayda ka caawin karnaa runtii dhaqaale Waad- waad alxamdulilah waan leenahay Mhm.
um, iyo dad wax soo barta waan nahay laakiin inaan dad kale wax weydiisano runtii ani waxay la fiican inaan Ka iswada caawino dartoonaan.
um, haddaad uh, fursad leedihiin aad toronto degan tihiin canada insha allah shirkii saddexaad oo ururka ardada uh, uh, Jaamacadda.
jaamacadda north america canada and america uh, insha allah will be april 2018 ku soo dhowaada inala soo xiriir insha allah guud ahaana barnaamijka madasha dhallinyarada oo uu marti noogu ahaa xamse cabdisalaan axmed shabeel oo ah wiil dhallinyar oo ku jira sannadihiisii ugu dambeeyey jaamacadda ohio state university oo wax ka dhigto islamarkaasina ka mida dhallinyarada hogaamiyaasha ee jaamacaddaasi ayaa intaasi noogu eg barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay saare cabdi axmed oo inoo soo diyaarisay na la socodsiinaysay barnaamijka madasha dhallinyarada dhegeystayaal halkaa aad kala socotaana waa v o a haatana kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha
oo mahadsan tahay jaamac dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha waxaa galabta la ciyaarayaa ciyaarta kama dambaysta ah ee koobka xidhiirka kubadda cagta ingiriiska ee loo yaqaano f a cup kaas oo ay foodu isku diri doonaan kooxaha chelsea iyo manchester united tababaraha kooxda chelsea antonio conte waxa uu sheegay in laacibka difaaca bidix uga ciyaara ee emerson uusan ciyaari karin kulanka maanta ka dhici doona garoonka wembley ee magaalada london sababo la xidhiira dhaawac ka soo gaaray bowdada macallinkan u dhashay dalka talyaaniga ayaa sheegay in guul uu ka gaaro kulankani ay muhiim u tahay isaga ciyaartooydiisa taageerayaasha iyo maamulka kooxda si buu yidhi ay xil ciyaareedkan ugu soo xiraan guul kulankan ayaa waxaa sida gaarka ah loo eegayo waxaa ka mid ah tababaraha kooxda manchester united jose morinio oo koobkan f ega sanadkii labadukunyotodobadii u qaaday kooxda uu caawa fiidkii wajahayo ee chelsea su-aasha la isweydiinaya ayaa ah mar haddii uu chelsea u qaaday talow caawana ma ka qaadi doonaa haddii uu qaado waxa uu noqon doonaa macallinkii ugu horreeyey oo koobkan laba koox oo kala duwan u qaada dalka ingiriiska haddiise uu antonio conte badiyo waxay noqon doontaa hadiyad qaali ah oo uu ku macsalaameeyey chelsea oo la filayo inuu ka tago bisha soo socota ee juun dhinaca talyaaniga haddii aan eegno kooxda parma oo ka mid ah kooxaha ugu caansan dalkaasi ayaa muddo saddex sano ah kadib dib ugu soo laabanaysa horyaalka serie a-da kadib markii ay ciyaar kala bax ahayd oo ka tirsanayd horyaalka serie b-da talyaaniga ay jimcihii shalay laba gool uga soo badisay kooxda sbezia parma oo laba jeer oo horey ugu soo guulaysatay koobka uepa cup oo hadda loo yaqaano yuruba league ayaa waxaa sanadka loo celiyey horyaalka saddexaad ee serie d kadib markii ay musallaftay dhaqaale xumo ba'an oo soo wajahday darteed kooxdan ayaase saddexdii sano ee lasoo dhaafay si toos ah uga soo wada baxday horyaalada serie d serie c serie b-da oo ay shalay ka soo gudubtay iyo toosna ugu soo laabatay horyaalka koowaad ee serie a-da talyaaniga parma ayaa maalmo wacan ku qaadatay sannadihii sagaashamaadkii ilaa labada- horaantii labada kun muddadaas waxay ku guulaysatay koobka super kaabka yurub iyo saddex koob oo ah koobka italian kaab iyo laba koob oo ah kan uu dhigo xiriirka yurub ee uefa dhanka kalena tababaraha cusub ee xulka qaranka talyaaniga roberto mangini ayaa sheegay in uu doonayo in uu xulka talyaaniga u qaado koobka qaramada yurub ee soo socda iyo koobka adduunka ee sanadka ka tababarahan ayaase waxaa sugayay shaqo adag oo ah in uu qaabeeyo ciyaartoyda xulka talyaaniga kadib markii uu xulka talyaaniga ku guuldaraystay in uu sanadkan yimaado koobka adduunka ee lagu qaban doono dalka rushiya ugu dambayntiina kooxda manchester city ayaa waxa ay u bandhigtay kooxda napoli konton milyan oo lacagta bawnka ingiriiska ah waxa ay ka doonaysaa laacibka qadka dhexe uga ciyaara parma ee jorginio jorginio ayaa waxa ay napoli ku doonaysaa toddobaatan milyan oo yuuro dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa aan idinku celiyo sharwac iyo jaamac
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay nuur xasan nuur oo inoo soo diyaariyay isla markaana nala socodsiinayo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaad hadda ku soo dhawaataan khasaa'idkii ramadaanka
waa hagaag dhegaystayaal waxaan filaya in aad si weyn uga wada hesheen qasaa'idkaasi nabamaanka ee fanaanadda xaliima khaliif magool ay nala socodsiinaysay amaba ay ku luuqaynaysay guud ahaan idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waa anigoo cabdixakiim shirwaca jaamac buula jaamac nuur bukhaari iyo weliba bashiir abikar iyo guud ahaan bahda v o e oo idin leh sidaa iyo ramadaan kariim iyo nabadgelyo
rogmashada qiyaamaha dhibashada kolka cid tahay